بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ujeedo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada jubbada hoose la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad saciid cabdow yuusuf da-diisuna tahay labaatan iyo lix jir oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee jubbada hoose waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan murtadiinta jubbaland uuna la shaqaynayay muddo lix bilood ah intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane saciid cabdow yuusuf wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda waxaana igu qalqaaliyey nin aan qaraabo nahay waxaana la shaqaynayay muddo lix bilood ah wax tababar ah nama soo marin kadibna waa la isoo qabtay eedaysanaha labaad maxamed cabdi xasan da-diisuna ay tahay soddon iyo siddeed jir oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee jubbada hoose waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan murtadiinta jubbaland gaar ahaan milatariga intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed cabdi xasan wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka jubbaland gaar ahaan milatariga waxaan tababar ku soo qaatay xerada akademiya muddo saddex bilood ah kadib waxaan ka mid noqday ciidankii qabtay buulo xaaji kadibna waa la isoo qabtay eedaysanaha saddexaad cabdi cumar maxamed dadiisuna tahay toban iyo siddeed jir oo ay soo qabteen ciidanka mujaahidiinta ee jubbada hoose waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan murtadiinta jubbaland intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdi cumar maxamed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidanka jubbaland gaar ahaan booliska waxaana ka howlgeli jiray magaalada kismaayo gaar ahaan laamiga somaali star muddo laba bilood ah ayaan ka mid ahaa wax tababar ah nama soo marin kadibna waa la isoo qabtay xukun maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidaas soo socota kow maxkamaddu waxay xukuntay inuu yahay falka ay ku dhaceen mid gaalnimo ah laba maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu wada fuliyo dil xaduriddo ah saddex xukunka wuxuu ku sugnaaday qiraal almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري هذا وحان فلنينا حكم محكمة كسوب بحي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر